asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa goraha laintiisiga sugula codka shacabka soomaaliyeed oo caawa markii lagu yahay aqoonyahan soomaaliya oo soomaalidu aada u wada taqaano waa faysal cabdi roble faysal cabdi roble waa nin dhalinyaraha weliba u bambaxay faaqeynta arrimaha siyaasada soomaaliya isagoo aan weliba cidna ugu shaqayna codkiisa waxaa qaadi doona hadii la yihahdo websadada golaha hadii la yihahdo waa golaha com arrimaha dcom iyo websadada ay wada shaqeeyaan golaha kan siyaasadaan news iyo banaandes com facebooka qaadi doona hadii la yihahdo faysal waa siyaasi aada ugu koor galaa xaaladaha dalka soomaaliya aadna uga faafooda golaha nineteen saaxiib dhow u leeyahay inta badanna golaha kan warbixina aada u dhaadheer oo soomaali u baahnayd ayuu golaha kan uga gudbiyey soomaali awa bal hadda barnaamij aada u xiiso badan maadaama aynu joogno waktigii doorashooyinka fooda ay nagu soo hayaan isbedela laga suurayo dalka soomaaliya ayaan dhowr arrimood oo kala duwan faysal ka wareysna faysal marka hore soo dhawow waa dhawad magacaygu waa golaha nineteen sixty faysal waxaad og tahay in baarlamaankii la dhaariyey tiro aada u badan weliba qaar badanna weli ay soo socdaan laba aqalla weliba uu yahay laba ku meel gaar oo guddoomiyaha loo doortay guddigii la diyaariyey muxuuaha qabanqaabada doorashada raysal baarlamaanka waddanka dawladdii jirtay waktigeedii waa dhammaaday musuqmaasuq ba in badan ku soo baxeen sa wada ognahay xildhibaanada intooda badan siday kula muuqataa arrinta soomaaliya isbedel wanaagsan oo somaali rajayn kartaa ma ka iman karaa haldase xaalku halkeedu ku sugan yahay maadaama baarlamaanka somaaliya maanta la dhaariyaa ogtahay
bismillahi raxmaan raxiim dagood aad baan u salaamayaa somaaliyeynta inagula jirta runtii mawduucii hadda dhammaaday oon gadaal inta dambe kasoo gaadhayna aadcodkana xoogaa kor igu qaada adigoo mahadsan si qof walba iyo dad kasta ee wasilada ka dhegeysan doonaa ay codkaaga ugu raaxaystaan iyo fikirkaaga waaya hadda waad imaqashaa baan u malaynayaa si fiican si aada iyo aada u wanaagsan
okay marka waxaan idi aad baan ugu mahad celinayaa adiga iyo gidi inta inagula jirta meesha waxa oo kale oo si fiican iyana uga maqsuuday inkastoon shantii minid ee ugu dambeysay kasoo gaadhay mawduucii kan ka horreeyey ood moodo in si fiican oo xasaasi ah islamarkaana xiisa ku laban tahay looga hadlayay insha allah mar kalena waa dhegeysan doonaa waad runtaa oo waxaad moodaa in hadda uu loo dhow yahay in hawshii ugu ballaadnayd ee ahayd madaxda baarlamaanka ama guddoonka baarlamaanka in la dooran rabo haddii hawshaasi dhammaatana in loo gudageli doono tii madaxweynaha mawduucanna mar horeynu ka hadalnay in haddii aynu nasiib leenahay qolkana waynu kaga hadalnay in markaynu ugu soo horeyno arrintani ay dhammaanayso janawaridan sanadka cusub iyo wixii ka dambeeya i think meelaha aan kaga hadlayna waxaa kamid ahaa qolkan runtiina sidii bay u dhacday oo janawary ilaa february kolba wax ku dar ama ka saar heerkaas ayaynu maraynaa dowladdan hadda dhalan doonta iyo tii ku horreysayba dagoodow soomaalidu inay ku tala gasho ma aha in ay wax kasta iyagu ay dhammaynayso because waxna waa natiijo duuduuban ood mar qaadato oo la yidhaahdo finished product midna waxa weeye process dib u soo dhista dowladda soomaaliyeed oo burburtay meel xunna ku dhacday soo dhiskeeda waa inaynu ku tala gallaa iskana daadicina in ay tahay process ama jidda geedi socod marka way dhici kartaa in aynu mararka qaarkood niyad jab inaga yimaado because nin aynu dooranay sidii xasan sheekh maxamuud oo kale oo ummaddu u wada heestay in uu haddana maogtahay meeshii ka gaabiyo bimacnaa waxaan ka wadaa arrinta yaynaan ka niyad jabin haddii aad istiraahdo waa alaab dukaan laga soo qaadanayo ood alaabtii weydo waad niyad jabaysaa marka arrintani ma aha alaab dukaan laga soo qaadanayo waa arrin isa soo tixi doonta sidii tii hore ee xornimada markay dhalatay wakti dheer qaadatay inay degto oy dowlad maogtahay adduunka wax la qaybsata ay noqoto mudday ku qaadatay tan inaynu dib usoo dhisnayna mudday nagu qaadanaysaa waa kow taas talabaad i think waa inaynu ka gudubnaa shaksiyeynta siyaasadda soomaaliyeed xasan of course waa madaxweynaha daba kastaba zudheyn waxay gaaladu yidhaahdaan bimacna mas-uuliyadda ugu weyn iyo eedda ugu weyn labadaba isagaa leh hadduu guul beri horena waynu ka hadalna hadduu guulaystana isagaa leh oo mahadnaqa weyn aanu u celinaynaa hadduu guul daraystana isagaa leh marka haddii aan bimacni waxaan arrintaa yare aaraarta u sheegaya waxa weeye in aynu ka gudubno kow shaksiyeyn laba degdeg because haddii idin xasan maanta aynu ka takhallusno qofka soo baxa waa inaynu ku xisaabtanaa muxuu qaban karaa maxaynu ka filan karaa boqolkiiba inteebaynu satisfy ku noqon karaa inteebaynu taageeri karnaa isaga iyo inta arrimahaasoo dhan waa inoo yaalaan anigu haddii aad dee aad su-aalaysa su-aalo kookooban adiga ku jirtaa laakiin baarlamaanka kolba hadda soo baxay waxaa lagu tirinayaa baarlamaan isku dhafan kuwii hore oo sii joogay iyo diig cusub oo lagu soo daray dadka qaarkood waxay ku xisaabtamayaan boqolkiiba dhowr iyo lixdan inay dad cusub yihiin ama dhalinyaro yihiin actually dad baa aada u dhalinyaro oo qaarkood aaday sharciga jebinaysaa haddii mashkaxa lasii geliyo ama loo sii fiirsado oo ah sharcigu wuxuu sheegaya constitutionku in qofka baarlamaanka loo dooranaya aanu shan iyo labaatan sano ka yarayn laakiin waxaa maqlayaa qaar baa ka yar laakiin inta generalku waa soddon jir iyo wixii ka weyn marka laba iyo saddex iyo wax yaroo halkan ka dhaca waxba ma yeelaysaan u malaynayaa raggii hore waa ka hadlayeen i think waynu ku tala galnaa baarlamaankani baarlamaan nadiifa maaha waa baarlamaan qadiim kusoo baxay kow laba waa baarlamaan musuqu aada u hareeyey oo waxaad garan kartaa dadyowga ka hadhay ama laga reebay ha noqoto cali xaaji oo kale ha noqoto xoosh oo kale bimacni ma aha inaan raggaa fikradahooda taageersanahay laakiin waxay ka turjumayaa processku inuu dhinacyo u sadbadinayay because bimacni mar baa qaranku u baahan yahay nin aadan la fikar ahayn inuu meesha ku fadhiyo ama sharciya qaan ha noqdo ama waxyaabo kale haya marka baarlamaankan hadda soo baxaya nadiif maaha haddaanu nadiif ahaynna wuxuu yeelan doonaa godaloolo badan hase ahaate ee niyadda badan ee dadka xamar igala soo hadlaya ee muqdisho aan kala xidhiiday oo dowladda ku dadow waxay ii sheegayaan dhalinyarada dadka ugu badan ee meesha soo galay dumar badani gacan ku leeyahay diirad keliyaata oo maanta la saari karo oo la odhan karo saasaynu ugu hagaagaynaa ma jirto dhinac kasta ayay u shuban karaan bimacni marka bal waan ka sheekayn doonaa waxaan ka sheekayn doonaa sidaan u arko anuu
waxaa jira waxaan ognahay warbixinaad golaha laantida sigirtii waraysaa guudda miyaad nagu siisay oo sheegaya in dowladda maraykanku horta qoraal hadda soo saartay baa jira inkaas hore loogu sii sheegtay qoraalkaas wuxuu sheegayaa dadka sita dhalashaa dalka maraykanka ayaa looga digayaa inaanay ku milmin qaabka musuqmaasuq ee hareeyey baarlamaankan iyo hawsha doorashooyinka dhammaanba arrintaasi uu sheegayo inay kala kulmi doonaan ciqaab hadday ku milmaan arrimaha noocaasa markaad adigu sidaa u eegto adigu weli warbixino dhaadheer oo horena ka hayay xaqkaasi sidee buu u dhigmayaa maadaama baarlamaanka soomaalida maanta ay yihiin dhalashooyin wadamo kalena sitaan ee ka soo baxeen warbixino ka soo baxeen weliba loogu digayo sidee bay isu qabayaa arrimahaasoo dhan
waxay horta beryahanba dowladahan international community-ga inta ugu cadcad arrimaha soomaaliya ama ha noqoto norway ama ha noqoto ingiriiska iyo maraykanku muddaba hadda way la soo socdeen arrinta musuqa soomaaliya siyaasadda oo keliya ma aha laakiin dhaqaalaha iyo dib u soo noolaynta soomaaliya cakiraadda ugu weyn ee hadda hor timid institution buildingka waxaa ka hor yimid in uu yahay musuqa way ogaayeen aniga walba inta aan ka warqabo ingiriiska iyo sweden iyo cid kastana way ku jirtaa safaaradaha nairobi fadhiyaana mid kastaba xog xog ururin wax la yidhaah oo musuqa ku saabsan ayay aada ugu mashquulsan yihiin laakiin anigu waxaan marka marka ay soo saarayaan dalalkan ama ingiriiska ha noqoto ama maraykanka iyo sweden iyo norway way isla wada socdeen waanay meel bay natiijada daytaha ama informationka ka wada qaybsanayaan anigu walba waxaan ogahay saddex hay-adood oo maraykanka ka dhisan hadda laba ila soo xidhiidhay oo rag badan oo arrimaha soomaaliya darsaana ay hay-adaha ama expert opinions siinayaan ama siyaabo kaleba research ku caawinayaan in ay muddada soo socotay baaritaanka musuq maasuqa soomaaliya hareeyey in wax laga qabto si kastaba ha noqotee marka dhowr qaybood bay u qaybiyeen dhowrka qaybood ay u qaybiyeen waxa weeye the top tier oo madaxda ugu sarraysa ah nationalitygay dooni ha yeeshaane ama dalkay ka sabaan ha marka tiirkaa waxaa ku jira madaxweynaha xasan sheekh maxamuud waxaa ku jira prime ministerka waxaa ku jira dowlad goboleedyada qaar ka mida madaxdooda in ay hubaan natiijana ay ka hayaan in musuq weyn ay dalka ku hayaan waxna laga qaban laakiin natiijo cad lagu helo kooxda labaad ee soo gelaysa waxa weeye wasiirada iyo higher ranking oo iyaguna ay qaarkood ka takooran yihiin iyagoo ku xidhan qolyaha ay kontractka siiyaan iyo waxsaasa qaybta saddexaad ee hadda in lagu soo biirtay oo maraykanka iyo ingiriisku ay hoos uga wada hadleen waxa weeye markaas labadaa qaybood ee hore si gaaraa loo dabagelayaa lacagaha meeshay mariyaan baa la dabagelayaa waxaa hadda lagu guda jiraa diiwaangelinta waxyaabaha ay leeyihiin ama nairobi ha ku yeesheen maal ama uganda ha gashadeen ama adsaaba ha gashadeen waxaa hadda lagu tala jiraa gudaheedna lagu jiraa sidii loo diiwaangelin lahaa waxay leeyihiin qaar baa dumarkooda ku qora xasan sheekh maxamuud oo kale waxaa la ogyahay inuu maalgelin badan ugando iyo kenya iyo laatarki uu wado taasina waa halkeeda tan hadda inagu soo biirtay waxa weeye in maraykanka iyo dowladaha reer galbeedku ay si gaara u abbaaraan diiraddana ay saaraan kuwa baasaboorradooda wata ee musuqa ku leh iyo ay tix raacaan lacagta meeshay gelinayaan baayida weeye hadda martin what they call you know, uh, uh, transfer of capital lacagta say uga saarayaan baa hadda maadinkeedii lagu jiraa xaggey waana ka hadli doonaa beri dhaweyto wardeer lewis interview ballaadan oo shaksiyeed oon bixiyo qoraala uu soo bixi doonaa baan umalaynaya labada usbuuc oo soo socota laakiin lacagtani dib dheer bay martaa muqdishoy kasoo baxdaa xawaaladahay lug ku leedahay baanan kenya iyo abudabi iyo yimaada ayaa ayaa la geeyaa iyo jabuuti dheerfoor si yaroo sibiq ah lacagtii ka timid basaaso kumidii dadka basaaso laga soo xaday baa waxaad arkaysaa iyadoo guryo lagu iibsaday kanadi iyo marka waa arrin soomaali aynu soo dhaweynayno maalin horena waan ka wada hadalnay beri horena waxaan idhi hadday timaado runtii lacagtaa sidii loo celin lahaa falogeed in la qabto somaali communities in america need waa inay istabaabusheeyaan oy kan wasakha ee inadeerkooda ee lacagta soo xaday in aynu tooshka ku shidno si ay lacagtaasi ummadda soomaaliyeed ee abaaruhu hareeyeen ku noqoto ayaa marka arrintan maraykanku hadda sameeyeen waa arrin muddada soo guurguuranaysay hadda soo ubax bixisay ayna natiijadeeda aynu arki doono
warbixin arrinkan magaalada muqdishadaba ka soo waxay sheegaysaa subax kasta in xafiiska ay ugu yimaadaan nimanka dalka xukuma waraa ka timi xalaale nimankaa jooga caalamka la yiri wakiile ka yihiin miyaanay arrintaasi faragelin ku ahayn dowladnimada soomaaliyeed iyo doorashada soomaaliyeed
horta dee qofba fikrad buu qabaa waa inaynu had iyo jeer ilaalinaa the national sovereignty madax banaanida dalkeenna waa inaan ilaalina i think waxaan ahay dagoodow rag badan iyo dumar badan oo meeshan ku jiraan way ka marakacayaan maalintii dowladda xasan sheekh maxamuud iyadoo afar bilood meelaha jirta ay soo saartay bahalkii ahaa compact somali compact ama soomaaliga muxuu ahaa hadda waa iga lusan yahay new deal ama hiisiga cusub waxaan u malaynaya qofka soomaaliyeed ee keliyaata ee warqad ilaa lix beja ka qoray oon u bixiyey anigu karaynta armiga soomaaliyeed iyaga waxay u bixiyeen hiigsiga soomaaliyeed anigu laakiin marka waxaan u arkayay in dhulkii la kireeyey awooddii ummadda soomaaliyeed gacanta ugu jirtay in la wiiqay la qaybsaday maadaama aynu ogolaanay in hay-adda ugu sarraysa ee sharci dejinta iyo taakulaynta dalka soomaaliyeed oo ah baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo wasiirada saddexdii branch aynu ogolaanay in mishaarkooda ay bixiyaan eudu norweyna ay madax ka noqoto dhulkii waxaa ninka la yidhaahdo alex diwaal uu ku tilmaamay dowladaha saddexaad ee kareeya dalkooda heerkii ugu sarreeye ayaynu ogolaanay barnaamijkana waa ka sheekeeyey maqaalkaas oo waxaan idhi fikrad ka timid shir lagu qabtay dalka kuuriya oo basaan concept la yidhaahdo oo laga hadlayey dalalka jaba ama fail state noqda sidii awoodda bar looga qaadan lahaa dabadeedna la odhan lahaa waxbaanu idiin qabanaynaa we are the first one ogolaaday even ruanda may ogolaan even eritrea markii uu isayas qabsaday waxyaaba isku diideen world bank iyo imfta waxay ahayd weliba teena tu ka dabacsan oo ahayd mucaawimo markaanu ku ogolaano saddex boqol oo milyan markaan ku ogolaano annagu gacanta aan ku hayno dabadeed aan kuu raashinino taasuu ka diiday innagu waxaynu saxeexnay covenant bylaw wax ogolaanaya in awood ay ku leeyihiin dalalkan international communitygu oo weliba iyaga ay weheliyaan qawaaniino u n-ta yaala oo lamida berigii tarsiisiibka layla geliyey marka in ay talada la wadaagaan dee waa halkeeda innagaa saxeexnay soomaalaa ogolaatay electionka way soo galaan mararka qaarkood way saxsan yihiin oo markay bresharka arkaan wax ummadda soomaaliyeed ay ka qayday dhinaceeda ayay qaataan laakiin inta aanay rabshadi dhicin inta aan lagu qayliyin waxaa uga ka sugtaa ama aada uga baranaysaa international community-ga in ay la safanayaan kolba dowladdii markaa joogta marka dowladdu marar iyo ragga siyaasiyiintu waxay iyagu ogolaadeen ayay u rabaan in ay nebi noogu turjubaan in faragelin ay tahay yes way farageliyaan si xun bay u farageliyaan marka ay isdiidaan ee xasan sheekh maxamuud iyo cumar cabdirashiid iyo jawaari la kala garan waayo ay gaadhaan inay feer iskula baxaanna innaga inama dhegaystaan odayadeenna ma dhegaystaan duub dhaqameedka ma dhegaystaan intellectualiskeena garanaya sida dowlad loo hogaamiyo ma dhegaystaan kaamka ayaa laysla tagaa xalane xalanaana taladu kasoo geysaa marka unfortunately waa runta arrinta aad sheegtay way soo farageliyaan sidaan kuu sheegay mararka qaarkood innaga ina raacaan ummadda dadweynahay raacaan sida dhowrkan ugu dambeeyey ay ka diideen dowladdu for instance inay kordhisato ama xasan sheekh maxamuud iyo xulifadiisu inay kordhiyaan aqalka sare ay toddobaatan iyo laba ka dhigaan way ka diideen fikraddii ummadda ayay raaceen laakiin mararka qaarkood way u seexdaan wayna la raacaan way la jaan qaadaan marka labada dhinac bay u dhacdaa
waxaa jira faysal aqoonyahaano soomaaliyeed oo aada u badan wadaa baraha wax lagu qoro aada wax ugu soo qoraa waxa ay iyagu ku talinayaan in soomaaliya united nationka uu dowladnimo gaarsiiyo sidii berigii talyaanigii fiftygii loogu wareejiyey soomaaliya oo kale oo weliba kii timi hadda maanta un-ka meesha u jooga isagu uu madaxweyne ka noqdo dhowr qof oo soomaaliya aqoonyahan la shaqeeya arrintaasi cawaaqib intee leegba ku imanaysaa mustaqbalka soomaaliya haddayba taasi dhacdo mase ma sugi karaa inay dhici karto tala bixintaas oo yuntu aqbalaysa
horta dee hadda waxaynu ka hadlaynaa waa waxay yidhahdaan iska academic ama waa waxa weeye ku ku raaxaysi i think i think the the, the ship left the dock macnihii doonidii mar horey furatay waxaan u malaynayaa hadda tiradu waa iga luntay laakiin markaan maqaalkaa qorayey dhowr iyo labaatan qodob ayaa inaga yaalay un ta oo bilaabmay nineteen ninety one ninety two markii ay dadka qaarkood lahaayeen soomaaliya waa la isdelayayo hubabka hala joojiyo gacanta ayaynu u gallay inay kaba dootamaan maaha soomaaliyana loo geliya already way way way way ku jirtaa keliya anigu waxaan leeyahay waa impossible dal lixdankii xoroobay oo institutionis badan leh say doonaan tabcaan ha u noqdaane dad bureaucratis ah ama xafiis fadhiyaal u n ah oo intooda badan sanca yaqaan aan ahayn macnihii dadka u n-ta inta badan la shaqeeya injineerra kuma jiraan dad ummadda wax u dhisayaa kuma jiraan waa aniga dembi ha igu noqoto ee waxay u badan yihiin dad haddii maanta lagu soo daayo washington iyo new york iyo los angeles iyo chicago iyo meel kasta in shaqooyinka maanta ay ku haystaan soomaaliya iyo nairobi wax u dhow kuwa helaya ma aha waa dad wax ay barteen aynaan u baahnayn ummadda soomaaliyeed inay qabiil u kala qaybsan tahay inay ka dhaadhiciyaan adduunka ummadda soomaaliyeed inay didig iyo lab kala tahay oo oo labku cadaadiyo didigga in diinteennu islaam ay tahay laakiin sunnigu xu- waxaa in ay ummadeenna lagu eh, mashquuliyo widoonid waxaynu u baahan nahay eh, wax aynu bisno wax ummadeennu bisato taana in ay ummadeennu qabsato mooye cid kale ku qabanaysaa ma jiro marka ninka wax qoraaga ah ee waxaa ku dootamaya runtii dee anigu ah, waxaan ku tilmaami karaa uun markaan arko ah, taariikhda africa iyo taariikhda united nationka oo waxay duniyaan mooye waxay dhisaan aan aan la arag Eh, maqaalka interviewga aan soo wado waxaan dadka la qaybsanaya ninka ugu cawaansanaa ama ugu inkaaraa marka ay timaado culuumta la yidhaahdo political science-ga maraykanka oo toddoba madaxweyne la soo teliyey oo beridow ka dhintay oo huntington eh, samuel huntington la yidhaah wuxuu ku teliyey dalalka la jebinayo ee laga tirtirayo maabka ama gacanta lagu haynayo si aanay cidna wax u yeelin kow inay ka tahay ummadda soomaaliya waa huntington baa qoray isagoo six raacaya ilaa waktigii axmed gurey iyo taariikhda hore qarnigii lix iyo tobnaad weliba wuxuu si cad u yidhi oon marag madoonto ah inuu leeyahay ha loo isticmaalo hay-adaha caalamiga ah sida united nationka imf-ta iyo world bank waa inta maanta talada inoo haysa marka anuu maba garan kara si aan u adkeeyo arrintaa muddona waan ka hadlayay arrintaa inaan arrintaa heerkaa hadda aan kuu sheegay dagoodow inay emotional iga dhigta mooye meelaan uga qaada arrintaa iyo si aan uga dhaadhiciyo ummadda soomaaliyeed ma garanayo
waxaa jira pakistan musharaxiin aada u fara badan oo weliba aynu ognahay intooda badan inuu leeyahay dowladabiyo dowladyadu dad baa wata noocaas Sax.
mid walba wuxuu xambaarsan yahay fikrad ka timi ama carab ama fikrad ka timi dalka jaarka ama fikrad ka timi maraykan ama fikrad ka timi wadamo kale oo ingiriis meelaa ka timi kala duwan
Yeah.
qaar ba xataa fikir fikir ka yimi uganda xambaarsan Sax.
saamaynta ay ku yeelan kartaa soomaaliya fikradaha kala duwan in la- caalamka laga soo kala ururiyey gedigooda musharaxiintanu la ordayaan saamayn nooceeday soomaaliya ku dhex yeelan karaan hogaaminta siyaasadeed ee ugu sarreysa dalka dalmanaysa
horta taariikhdeena inaguma cusba oo dee afartameeyihii markii s y s iyo eh, greater soomaaliya oo odagii cabdi eh, odagii kale sheekh southka ahaa ay wadeen waa lala kala sabnaa soomaalidan iliiskan aad arkayso raggii aynu maanta ugu yeedhno eh, you know eh, aasasayaashii dalka soomaaliya qaar baa pro egyptian ahaa qaar baa pro italian ahaa qaar baa pro xayla silaasi ahaa oo hoosta xayla silaasi ka waday dalyar markaa tahayna lazman way dhacaysaa in aad xulufeyn yeelato laakiin waxaa jira waxa la yidhaahdo minimum and maximum meel ay meel aad daafto oonad hoos uga tegin iyo meel aad moogtahay in xulifo la noqdaa ma xuma laakiin in kubadda dalka lagu ciyaaro sida hadda dhacaysa oo ninka maanta abudabi fadhiya ee soddon milyan haysta in uu soomaaliya uu samayn karo yani, eh, waxa uu rabo taasaynu diidanahay marka waxa weeye in laysku noqdo waad ogtahay waxba eh, arrintaa isku daalinayno influence bimacna uganda tala kugu leh oo burundi oo saddex afar milyan ah oo dagaal ka soo baxday hadda ayaa tala kugu leh macnihii jabuuti oo de walaalaheen ah laakiin island yar ah baa tala kugu leh marka arrintaas macnihii it's an overkill uh, waa arrin aynu ka daragsannahay waa arrin dadka hadda madaxnimada u cararaya ay noqotayba inaanay soo bixi karayn haddaanay lugta ku hayn ceelashaa aynu tilmaamayno mid ka mid a arrintana lagama bixi karo haddaanay ummaddaa soomaaliyeed aanay eh, dhaqdhaqaaq hogaaminteeda ay leeyihiin dad wacyi heer saraa ama political party system ha noqdeen ama jabhadeynba ha noqdeen runtii maanta heerka soomaaliya wuxuu gaaray heer eh, barnaamijkiisa ajendaha kow uu noqdo samata bixinta dhul, dhulka soomaaliya that's it maaha dowlad bis iyo waxaan because eh, waxaan maanta xamar ka dhisan ee xalano la sheegayo iyo badda xeebaheeda dhulka la sheegayo iyo droonka ku dul maraya iyo ciidamada jaarka ee sida maalintay rabaanna gelaya maalintay rabaanna ka baxaya arrin waxay u baahan tahay maskax culus bay u baahan tahay oo istaraatiijiyada oo ama jabhadayna siday dooni ha u noqotee ama political parties principles leh oo isku taaga sidii gandi oo yidhaahda dal sovereign aan nahay haddaadna baabi'inaysaan na baabi'iya laakiin thousands of people marching ku sameeya magaalo madaxda ilaa xalana ay galaan xabad halala dace macna waa inaan ka fikiraa anigu ma odhan karo un hadda de wax toban minute radioga laga sii daynaya laakiin problemki waynu aragnay dagoodow ma fududa ilaahayna inooma fududa inuu culus yahay laakiin xeeladeedii iyo xarsadeedii ummadda soomaaliyeed iyo garyaqaankeeda iyo talayaqaankeeda iyo duubkeeda ayaa laga rabaa ma fududa bimacna nin maalin dhoweyto aanu ka wada sheekeysanaynay beri horena boston qolyihiina boston aan isku aragnay waxaan beriga shir aan kasoo baxay aan la qaybsaday nin meesha joogay oo amisan ka wakiil ahaa in aada iska ilowdaan soomaaliya twenty sixteen inay ka baxayaan iyo twenty twenty inay ka baxayaan amisom wuxuu yidhi qorshe aanu hadda haysana waa twenty twenty five oo barnaamijka face one ah face two iyo face three maba garanayno idin hadday twenty twenty five yidhaahdaa waa ka baxaynaa xamaangurashadooduna waxay qaadanaysaa shan sano oo bimacnii lifetime marka haddaynaan talada la iman waxaan ka wadaa oynaan securitygeeda la iman oynaan la iman in aynu darisno waddanka la keeno baarlamaanka soomaaliyeed la dhex keeno qodobada un-ta inaga yaallo oo dhan magacay leeyihiin iyo midabkay leeyihiin oynu ka xaajoono arrinta way dheeraanaysaa marka anigu waxaan kula talin lahaa bimacnii waxyaabaha business first businesska laga hadlaya inkastuu badanayo in talada aynu ku darsanno baarlamaanka cusbi markuu dhama markuu fadhiisto in la hor keeno ummadda soomaaliyeed iyo baarlamaankooda iyo idaacadahooda bal cadadka uu leeyahay qodobada inaga yaalla un-ta ma ogin marna madaxweynea saxeexa marna foreign minister baa saxeexa marna prime minister baa saxeexa intooda badanna dee fikradahoodu meelo gaaban moogtahay ku xadisan yihiin
hadda maanta kaysle qoraabaa tahay weliba arrimaha siyaasada soomaaliya aada uga faalluda dadka qoraysa shirar fara badan oo soomaaliya caalamka u qabta sector gashaado dadka aada ula socda baad had iyo jeer arrimaha soomaaliya gudaheeda ka dhacaya faysal adigu sidee baa sida maanta soomaaliya lagu sabarta bixin karaa oo weliba ay ku hanan kartaa guul wakti dow ah mujtamaca soomaaliyeedna maxaad uga talinaysaa hawada maa caawa marinaysaa waqtimada kalena u marinaysaa waxaad rabtaa inaad caawatay ad wadadaa iyo wadadaa iyo wadadaasaa soomaali maanta u furane soomaali ku dhiirada dowladda cusub ee tilaadaalad aad ku dhiirato hadda
horta waxaan jeclaa i don't know malaha toban minute iyo waxaas ay noo haday laakiin bimacni doorashada hadda soo socota kolba anigu sidaan u arkayay iyo wararka aan hayo runtii oo dawladda soo bixi doonta aynu la xisaabtami doono waa run nin iga horreeyeyna uu sheegayey we cannot afford dawladda hadda soo baxda in aynu faraha ka qaadno ama aynu u wada cadowno saddexda qof ee walba anigu sidaan maqlayo hadda ugu cadcad waa xasan sheekh maxamuud oo kow ah shariif axmed iyo farmaajo xasan sheekh maxamuud waxa uu ugu cadcad yahay waa saddex arrimood oo ah lacag isagoo dad badan soo gashaday baarlamaanka iyo nin iga soo horreeyey dee meesha arrinta uu ka sheekeeyey oo ahaa continuity ama dad badan inayba xiisayn doonaan in uu sii socdo nidaamkaas uun aynu hadda uun isaga uun hagaajino shariif axmed saddexda qodob ee isaga taageeraysa waxa weeye isagoo la leeyahay corruptionkiisii baa yaraa markuu dowladda hayay dadka kolbasay leeyihiin isaga oo dad badan yaqaana dad badanna la dhaqma cidnana aan wax badan yeelin dad badan wax muu yeelin dalkana aada wax muu yeelin inkastoo wuxuu qabta ay yareeyeen iyo xidhiidhkiisoo badan farmaajo saddexda qodob ee isaga loo sheegaya waxa weeye inuu dadka ballaaran maaha baarlamaanka dadweynaha soomaaliyeed ee muqdisho iyo sida loo arkayo walba uu aada popular ugu yahay isaga oo hadda loogu tiriyo inuu ahaa ninkii keniyaata ee markuu xilka hayay ciidamada soomaaliyeed taa kuleeyay taabtiisa kolba intay doonto ha noqoto eh iyo isagoo dadka kambeynkiisa ka shaqaynaya kuwa kaleba inkastay leeyihiin cross clan ama dad isku dhafan ay u shaqaynayaan keeni karana soomaali isu yar jirta ayaa farmaajo lagu tirinaya xasan dhibta haysata ee hortaalla waxa weeye lama aamini karo sida la ii sheegayo wide corruptionkiisii oo xadka xididada waayey oo ballaadhay isagoo noqday waxa la yidhaahdo do nothing administration ama waxba aan qaban shantii qodob iyo lixdii qodob inoo maga inoogu talagalay isagoo leh dictatorial tendencies ama u janjeera inuu kala ditalis yahay iyo isagoo runtii markii horena qabiilka xoojiye haddana family yacni dadkii ugu xigay ee madaxda u ahaa ayuuna talada la qaybsan aduu kuwa kalena dhibaatooyin wey leeyihiin fornisance farmaajo kale waxaa la rabay inuu hijiniska tago sheekh shariif oo kale dee waxaa la yar danaynayaa nin aan principle adag lahayn oo markii sheekada ku kululaatay baxsaday markii dambena isdhiibay laakiin kolba dadku waxay leeyihiin wareega hore waxaa laga yaabaa xasan inuu soo baxo because lixdan ilaa toddobaatan easily buu ku heli karaa oo dad baaba meesha ugu jira haddii farmaajo iyo ay soo baxaan shariif sheekadu waxay noqonaysaa ragga u odaynaya raggan ma iyagay la joogayaane taladooda maqlayaane odhanayaan hebel raac hadduu yidhaahdo ay raacaan mise waxay noqonayaan wax kala biiqay markaa talow dee ma hubno mana raba inaan sameeyo analysis badan oo mala awaala because mala awaalnimadii siyaasadda doorashooyinka waxa ku dhacay baynu ognahay ama ingiriiska ha noqotee ama maraykankaba ha noqotee keliya waxa weeye ummadda soomaaliyeed talada way wada leeyihiin meel xunna hadda way naga maraysaa hase haatee sidaan horey ugu bilaabay rajal la qabaa baarlamaanka cusub oo dad badan oo dhallinyaro ah ku badan yihiin dumar badan ay ku badan yihiin haddii wax horta inaga kharibmaan hadda cidda keliyata aynu canaananaynaa waxa weeye baarlamaanka baarlamaanka shaksiyan iyo duuduub ahaan xilku maanta iyagu saaran yahay cidda ay soo doortaanna waa inay la yimaadeen mechanismskii ay ku ay kula xisaabtami lahaayeen anigu waxaan odhan lahaa un mar hadduu baarlamaanku uu fadhiisto madaxweynena ay doortaan kow in madaxweynaha bal intaynu eegno taageero qiyaasan inaynu siino qofku dooni ha noqdeen because if you don't engage haddaanad qofka engage garayn oonad canaan iyo iyo iyo ammaan labadaba ku yeelan dee farahaad ka qaadaysaa farkaqaadkuna ma fiicna waana ka maqlayey qof iga horreeyey inuu mar hore saa yidhi taana waa ku taageersanahay waa kow tan labaad waxa weeye inaynu u gudagalno baarlamaanku inuu codsado in la hor keeno xidhiidhada iyo heshiiska aynu la gallay united nationka jiddi in nakhtiin lagu sameeyo ummadda loo faafiyo la ogaado bal cadadkiisa intuu yahay iyo intuu leegyahay taasna waa laba ta saddexaad een ummadda soomaaliyeed kula talinayaa iyana waxa weeye in lala yimaado barnaamij self sufficiency i think ragga keliyata i think waxaan u malaynayaa saddex nin ayaa ka hadlay arrintas isku fillaasha iyo iskaa waxu qabso inkastuu ninka la yidhaahdo cabdishakuur uu warqad cad oo toban beeja oo ka talinaysa haddii uu madaxweynaha helo in uu isagu ku dhaqmayo nidaamka la yidhaahdo self reliance sidii waktigiisiyaad baroo kale iyo isku fillaasho inkastoo godaloolo warqadda waa arkay way fiican tahay waa bilow fiican bimacna in sidiisoo kale ay ragga maanta u halgamayeen inay madaxweynaha inoo qabtaanna in ay ka tanaasulaan isku diidka united nationka isku qaawinta dowlado aynu ognahay inay gaalo yihiin christan yihiin aynu wax la qabsan karno laakiin talada aanay noo qaban period bimacna waad la shaqaysan kartaa ninka kaa duwan ninka ajnabiga ah ninka taariikhiyan aan christanka waxaan u leeyahay ninka wesley la yidhaahdo clark wesley oo hadda trump xalay habeen hore iska casilay la taliyihiisa c i a-dana madax ka ahaa toddoba dal oo carab ah uu yidhi ha la dumiyo waxna ha laga qabto soomaaliya ku jirtay bimacna waa inaynu ogaanaa there is no western nation ina dhisaysa anigu jiddigeen waxa laga dadka meesha la degeysanaya inaad wada tihiin american citizen waa inaynu runta isku sheegnaa maraykan kuma dhisayo ingiriis kuma dhisayo kenya kuma dhisayso therefore dowladda dhalanaysa waa inay noola timaadaa barnaamij maanu yaanu noqoninba isla markaaba laakiin long term iyo short term waktiga dow iyo waktiga fog siday inooga xoreynayso ku dulnoolaashaha lacagta ajnabiga iyo dhaqaalaha ajnabiga ama ha noqoto basaaso ama ha noqoto dowladda muqdisho ama ha noqoto tan jubbaland iyo iyo iyo iyo galmudug iyo iyo baydhaba waa inaynu noola nimaadnaa soomaali iminka waxaan eegay waxaan kaaya dhexgalay barnaamijka puntland ay soo gudbisay boqolkiiba lixdan waa united nation boqolkiiba lixdan waa united nationka somaliland saasay ahaan jirtay laakiin maanta boqolkiiba shan iyo toban wax ka yar baa somaliland barnaamijda kharashkeedu ka imanaya united nation waxba uma sheegi karaan maanta somaliland uma talin karaan laakiin puntland ilaa muqdisho ilaa meesha ugu dambaysa maanta waxa u talinaysa xalane because gacantaynu haysanaa lixdan ilaa toddobaatan bajetkeennana waxaynu hoos dhignay inuu iyaga ka yimaado marka arrinta saddexaad oon kusoo gabagabayn waxa weeye in aynu la nimaadno barnaamij national self sufficiency haba yaraate eh si taladu gacanteena ugu soo noqoto aynanu ku gaajoono mise hadda waxay naga baxaya taladii dalkoo dhan ba sidaynu waxna inooma taraan waxaana ka sheekeyn doonaa maqaalka aan hadda wardeer luis aan interviewga siiyey war waxaan la sheegay inaanay wax badanabeyna soo gaarin marka bimacna inaynu tashano aniga kolba saddexdaa qodob baa ii weyn dowladda soo socota aynanu ku xisaabtami doonaa haddii ilaha yidhahdo
aad iyo aad baa umahadsay faysal cabdi fooble iyo golaha nineteen sixty iyo weli obsaydhada xililka golaha lale kuwa gobolhu iska leeyahay iyo kuwa xililkan dhamaanba codkan waxay qaadi doonaa soomaali waa lagu gudbi doonaa aad iyo baan kuu saameya faysal soo dhawow aad baan ku leeyahay weliba golaha nineteen sixty waqti walba